magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay shirweynaha toddobaadka ee ka hortaga isticmaalka bacda kaas oo ujeedkiisu ahaa wacyigelinta bulshada si loo yareeyo halista deegaanka ka soo gaarta bacaha aan la burburi karin shirka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug wasaaradda deegaanka arday ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray laguna soo bandhigay khataraha bacda ay ku haysa deegaanka caafimaadka dadka iyo nolosha xoolaha iyo sidoo kale duurjoogta agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka galmudug daahir cismaan nuur ayaa ugu horeyn ka warbixiyey shirka arrinkaas si cad ayaa looga hadlay si sharciga waafaqsan ayaana loo mamnuucay hadday imaatay stateka stateka waxaan ka soo saarnay dakareetooyin baan ka soo saarnay waxaan ka soo saarnay warmurtiyeed baan ka soo saarnay sharci baan ka soo saarnay kulamaan ka qabannay intaan ka ballaaran arrinkaas waxaa weeyaane si cad ayaa loo dhanka kale guddoomiyaha magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug macali cabdiraxmaan geed qorow ayaa sheegay inay kaalin muhiima ka qaadan doonaan ka maamul ahaan joojinta isticmaalka bacda waxyaabahan waxaa loogu talagalay in meelo gaara tuulal lagu rido ayaa jira qashinka dad ka shaqeeya oo salari lagu siiyo oo u daysanaa jira shaqooyinkaasoo dhan waa ku soconnaa laakiin hadda weli lugta ma ana saarin laakiin waxaa muhiim ah haddaan intanadan isxilqaanno oo sida hadda loo mamnuucay looga shaqeeyo oo qof dadku ku baraarugsanaado tambiih lagu yeesho durka ay macnaha nadaafadaradu leedahay ama qashinku leeyahay gaar ahaan bacdan oo dhibaatada ay leedahay haddaan intanadaan qaadanno qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay sida ugu wanaagsan ee bulshada looga wacyigeli karo khatarta bacdo ay ku leedahay deegaanka ka wasaarad caafimaad ahaan waxaan wasaaradda caafimaadka ku matalaya oo shirkan uga soo qayb galay inaan muujinno muhiimadda ay leedahay in laga hortago bacaha aan loo baahnayn oo caafimaadka biniaadamka u daran inay meel qaldan ku dhacaan in meel qaldan la dhigo iyo in la isticmaalo intaba ka wasaarad ahaanna waxaan ka qayb qaadanaynaa sharci walba iyo tillaabo walba oo yaraynta iyo ka hortagga looga qayb qaadanayo aniga hadda wasaaradda warfaafinta ka socdaa galmudug waxaan ka saacidi karnaa haddii ilaahay yidhaahdo shirkanba ha ugu horeeyo inaan dadka gaadhsiinno wacyigelinta t v-gii waynii furan yahay idaacaddiina waynu ku soo socotaa haddii ilaahay yidhaahdo hadday hawshaydu socotaa ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka soomaaliya xuseen cali xaaji ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay wado dadaalo lagu joojinayo isticmaalka bacda si loo ilaaliyo deegaanka dowladda federaalka khaasatan xukuumaddan qaran waxaa ka go'on in wax walba mas-uuliyad ka saaran inay macnaa ii sheeg shacabkeed u samaysaa ka go'on koonfur galbeedaa tagnay galmudugaa ku xijinay muqdishaa laga bilaabo face two waa had face oneka muqdishaa lagu sameeyey runtii muqdisho boqolkiiba siddeetan hadda waxa waaye waxaa u malaysaa in la joojiyey farmashiyaha baakadaa yaryaree bixiyaan waa bacooyin kalena waa la isticmaalaa tartiib tartiibay u istaagayaan dhib male shirkan ayaa qayb ka ah shiraar wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda federaalka soomaaliya ay ugu qabanayso dowlad goboleedyada dalka kuwaas oo looga hadlayo sidii loo joojin lahaa isticmaalka bacda si loo yareeyo khatarta deegaanka ka soo gaarta